بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد أعلى الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة سابعا واحد كتر أحكامتي تنائستا مسألة الضباب sifatu sifada iyo kayfiyada asalaati cala almeyit yacnii qaabka loogu tukanayo qofkii dhintay ee meydka ahaa sidii loogu tukanayo ayuu halkan sheekhu markaa galay wuxuu yidhi sheekhu yukabiru waa takbiiranayaa allahu akbar buu odhanayaa arbacan afar goor uu takbiiranaya allahu akbar allahu akbar buu odhanaya wa yaqra'u waa akhriyayaa bacdal uulaadka hore markuu dhammeeyo alfaatixa suuratu alfaatix ayuu akhrinaya ta hore kadib suuraddii faatixadii buu akhrinaya wain qara'a macaha hadduu raaciyo oo maceeda uu raaciyo suuratan suurad qasira kooban aw aayatan ama aayad aw aayatayni ama laba aayadood fa xasanun waa fiican tahay hadduu ama aayad ama laba raaciyana waa fiican tahay faatixada in wax kale la raaciyo lilxadiisi saxiix waxaa ku soo arooray xadiiskii saxiixa ahaa fii dalika can ibni cabbaas radia allahu tacaala canhuma inuu ibni cabbaas suurad kale akhriyey uu yidhi waa sunnadii nebigiinna calayhi salaatu wasalaam can ibni cabbaas uma waa ta hore markaa yukabiru waa takbiiranayaa ahaaniya tii labaad buu xidhanaya ta labaad ayuu xidhanaya wa yusallii waa ku sallinayaa cala alnabiyi calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu ku sallinaya sida ka salaatihii uu ugu salliyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee fi tashahud attaxiyaadka sidii loogu sallinayay ee dee soo aroortay ayuu markaa rasuulka ugu sallinaya calayhi salaatu wasalaam markaa talabaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku sallinaya uma yukabiru waa takbiiranayaa ahaalisa tii saddexaad ayuu takbiiranaya waa xidhanaya haddana wa yaquulu wuxuu odhanayaa waa ducadii markaa soo aroortay ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku soo aroortay allaahumma ilaahayow yaa allaahu allow ikfir waxaad u dhaaftaa lixayinaa kayaga nool ka nool wa mayitinaa ka dhintay wa shaahidinaa ka jooga ee xaadirka ah wa qaa'ibinaa ka maqan wa sagiirinaa ka yar wa kabiirina ka weyn wa dakarina ka labka ah wa unhaana ka dhadig ilaahay intaba u dembi dhaaf yacnii intana waysa hoos wadagelaya haddee mid kasta cuyuunba ku jiro ilaahayow ka shaahidkee jooga iyo ka maqan marka ka jooga dee labna ha ahaado dhadig ha ahaado ha yaraado ha weynaado yacni markaa sagiiranaana haddana dee iyaduna waa ku jiraan ka yar iyadana cumuum baa ku jira way soo soo wadagelayaanoo kaa yar ilaahay u naxariiso ama ha noolaado ama ha dhinto ama ha joogo ama ha ahaado mid maqan yani iyadana cumuum baa ku wada jira marka waa cumuum mid kastaana cumuumka kaleu soo hoosgelaya ila way soo yani waxa ku jiraa ka ka dambeeyaaba lafdiga hore waa soo hoosgelaya laakiin dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu kala qaadqaaday shaahidka haa'ibka saqiirka kabiirka lab iyo dhadigba baabka ducada la ydhaa waa lagu dheeraadaa waayo dee maadaamuu yahay maqaamkii ducada waa basti iyo waa lagu dheeraadaa laakiin dee hadallada way soo suwadagelayaan oo mid kasta cumuumkiisa dee cumuumka kale waa ku jira ilaahayo waxaad u dhaaftaa ka nool iyo ka dhintay ka jooga ka maqan ka yar ka weyn lab iyo dhadig markaa waa tafsiil fi ducaa waa lagu dheeraaday duada maqaamka ducaduna dee tafsiil fara badan baa ku soo aroora de ducada waa lagu dheeraadaa waayahay ilaahayo intaaba ilaahay u dembi dhaaf allaahumma ilaahayow man axyaytahu qofkaad noolayso ee midna annaka naga mida fa axyihii waxaad ku noolaysaa ku sugtaa cala alislaami markaa dee lafdiga waaridka waa kaa fa axyi cala alislaam qaar baa raaciya cala alislaami waasunna ilahay islaamka iyo sunna laakiin de waxa fiican inta waaridka fiican kutubta fiqiga qaar baa weliba matnigii mutuuntan kutubta xanaabilada waxaa ku taalla cala alislaami wasunna marka dee waaridku waa sidan cala alislaami saasuba waarid u soo aroorto qofku waxa waaridka inuu ilaaliyo weeye waxaad ku dishaa islaamka waman tawafaytahu qofkaad disho mina annaka fatawafahu waxaad ku dishaa cala aliimaani iimaanka ku dil allaahumma ilaahayow ikfir lahu u dembi dhaaf ilaahayow u dembi dhaaf warxamhu ilaahay u naxariiso wacaafihi ilaahayo badbaadi caafiyadu wixii aahaara ee muxaramaadkii iyo xaaraantii wixii ku dhacay ilaahayo ka badbaadi aahaarta shayga muxaramkaa inuu ilaahay ka badbaadi alcaafiya wacfu canhuna wixii mukhaalafo amar dhacay eede amar hadduu khilaafay ilaahow isagana ka dhaaf marka cafwigu waa tasaawux wixii mukhaalafaad amara inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka dhaafo ee caafiyaduna wixii shay xaaraana aahaartiisa iyo raadkiisa ilaynu ka dhaafo wa akrim waxaad ikraamaysaa nusulahu martiqaadkiisa yacni nusulka waa waxa qofka dayfka ee martida diyaafada loo dejiyaa la yidhaahda wa wasic waxaad ilaahay u ballaadhisaa mudkhalahu marka mudkhalahu ibnu cuthaymiin raximahullah raxmatan waasica mudkhal haddii la yidhaahdo de waxay noqonaysaa marka bimacnaa idkhaal gelin bay noqonaysaa haddii la yidhaha madkhalahu oo dee maxaanku idhahdaa miinka la fatxeeyana waxay noqonaysaa dukuulkiiba marka waxay noqonaysaa makaankii iyo meeshii markaa dukuulkiiba gelayay bay noqonaysaa marka ilaahay waxa u waasicisaa madkhalahu makaano dukhuuli meeshuu geliyay madkhal haddii dee la fatxiyo haddii mudkhal la yidhaahdana ilaahu gelintaa qabriga la gelinayo marka idkhaalkana dee ilaahayow gelintaa la gelinayana ugu naxariiso meesha makaanka halkuu gelayana ilaahay u naxariiso waqsilhu ilaahay waxaad kaga ka dhaaftaa tabaaraka wa tacaala waxaad kaga maydhaa bilmaa'i biyo kaga maydh ilaahayow dunuubtiisa waxaad kaga maydhaa bilmaa'i biyo waalji iyo baraf aljiguna waa barafkii wey walbaradna waa xubuubka midhaha roobku uu wato xubuubka roobku markuu soo da'ayo midhaha uu wato weeye wanaqihi ilaahayo waxaad ka ka daahirgaraysaa min alkhataayaa dunuubta kamaa yunaqa sida looga daahirgareeyo athawb alabyad marada cad min adanas wasakhda iyo awsakhda wa abdilhu waxaad ugu beddeshaa daaran daaran oo khayran ka khayr badan min daarihi daartiisa wa ahlan iyo ehel oo khayran ka khayr badan min ahlihi yacni ehel ehelkiisa ka khayr badan marka dee dumarka adduunyadu miyay ka khayr badan yihiin xururcaynta marka dee culammadu halkaa ishkaal fara badan ayay ku keenaan laakiin dee mar kasta wuxuu leeyahay ahlucilmigu maaha in la odhanayo dumarka xururcayntu waxay mar kasta ka khayr badan yihiin dee dumarka adduunyada lama odhan kara saa loogu wada itlaaqi karaya waayahay ilaahay waxaad ugu bedeshaa ehel khayran ka khayr badan min ehli ehelkiisa waadkhiluu waxaad gelisaa aljannata jannada ilahu geli waa ducu marka dee loo ducaynay qofkii waacidhu waxaad ka badbaadisaa ood ka ilaalisaa min cadaabilqabri ilahu cadaabalqabrigana ka ilaali wa cadaabannaari ilahayo cadaabunaarkana ka ilaali wa afsix lahu waxaad u waasicisaa fii qabrihi qabrigiisa u waasici waa duco dee aad baa loogu dheeraanaya waa maqaamka ducadoo maqaamka ducaduna dee basti fara badan bay aqbashaa wanawir lahu fiihi ilahu nuuri allaahumma ilaahay laa taxrimna hanaga xarimin ajrahu ajarkiisa debadii walaa tudilana hana baadiyeynin bacdahu debadii in ducadaasnoo ducawaarida soo aroorto ka ansaxday rasuulka calayhi salaatu wasalaam uma intaa kadibna yukabiru waa takbiiranayaa alraabicata ti afraad takbiirta afraad ayuu takbiiranaya wa yusallimu waa tasliimsanaya asalaamu calaykum tasliimatan waaxida mar keliya ayuu salaamo naqsanayaa can yamiinihi dhinaca midig buu salaamo naqsanaya haddii laba goor uu salaamo naqsadana iyaduna waa waarid way soo aroortay oo dee marna waa waarid waa soo aroortay xadiiskii saxiix xasanka ahaa hadduu tasliimateen labada dhinac uu salaamo naqsadana iyaduna waa waarido way soo aroortay labaduba waa waarido way soo aroortay hadduu dee tasliimateen sameeyana waa waarid hadduu hal mar tasliimsadana waa waarid labaduba waa sunno way soo arooray waayahay wayustaxabu waxa sunno ah an yarfaca inuu inuu rafciyo sare u qaado yadayhi labadiisa gacmood maca kulli takbiira mar kasta oo allahu akbar uu odhanayo inuu gacmaha sare u qaado markaa masaladan khilaaf baa ku jira horta rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka sala allahu calayhi wasalam kama sugna xadiis marfuuca oo salawaatullaahi wasalaamu calayh uu sare u qaaday labada gacmood mar kastaba takbiir kastaba inuu allaahu akbar allaahu akbar allah oo mar kasta rasuulka lagama hayo salawaatullahi wasalam nebiga kama sugna salawaatullaahi wasalaamu calayh inuu mar kastaba maca kulli takbiira inuu sare u qaaday lama hayo habeen xilatiisa waayo saxaabada markaa saxaabada way ka sugnaatay qaar ka mid a ibnu cumar ama ibnu cabbaas saxaabada qaar ka mida way ka sugnaatay ha inay mar kasta qaadi jireen marka haddee inuu qofku dee halkaa saxaabada u mooyaane laakiin dee rasuulka kama sugna calayhi salaatu wasalam wa khayru lhadyi hadyu muxamedin sal la alay marka waxa fiican inaanu qofku dee sare u qaadin ha waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar kastaba sare umu qaada marka ugu horaysa takbiiratulixraamka la xidhanaysa inuu rasuulku sare u qaada way sugantao mar keliya unbuu sare u qaada waa ta hore un maca aluula laakiin kuwa dambe ee ka dambeeya ee dheeraadka ah sawaaidka dambe in sare loo qaado nebiga kama sugna calayhi salaatu wasalaam marka masalada hadduu qofku haddaba sare u qaado isagu dee wax falaa ba'sa bihi wax dee maaragtay qofka lagu inkirayo dee dhib weyn ama dee masle adag maahee dee maadaama saxaabada qaar ka mida ka sugnaatay oo iska fududay masaladu laakiin waxaa fiican dee qofku sunnaha isagu inuu raaco sunnuhunbaa la raacaya insha allahu tacaala marka masaladaani waa sida weeyeen ويستحب وسنبول الشيخ ابن باز أن يرفع يديه مع كل تكبيرة وإذا كان الميت قفر انت هدوية امرأة قبلها هدوية يقال وحل أورنية اللهم اغفر لها لو قبلها اللهم اغفر لها والأورنية آه. وإذا كانت هديتها التنايس وحل أقول تكنية تنايس اللي قلت تكنية اثنتين لبها اللي قلت تكنية لبروع يقال واحد دعاء الله راعينيا اللهم اغفر لهما هذين لبيهين اللهم اغفر لهما وتثنيع في قد تثنيد الممكن إلى آخره وإن كانت هديتا الجلائس واحد لغو تكنية أكثر إن كبدا من ذلك هدي إنت كبدينهن قال وحو أورانيا اللهم اغفر لهم سيقدي تمعا اللهم اغفر لهم بكيني آه. مركاتها سنواتا مثل تكبيرتا ده رسولك عليه الصلاة والسلام أفر ويكسبناتا شاني ويكسبناتا لح ويسبناتا toddoba way sugnaatay sideed way sugnaatay ilaa sagaal ilaa sagaal takbiiro ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka ansaxay iyo maca saxaabada cali bin abi aalib waa kii ku tukaday qoladii ahlulbeder sitan markaa haddii lix la takbiirtana waa bannaan tahay toddoba waa bannaan tahay sideed way sugan tahay oo ah sugnaatay ilaa sagaal way ka ansaxday rasuulka calayhi salaatu wasalaam inkastoo dee dhexdooda wax kaloo dee adkaano oo haabita aynaan hayn laakiin dee in la takbiirto ama lix ama toddoba ama sideed goor ama sagaal inay dee ay tahay waarid soo arooray sunno inay tahay ayaa halkaana laga qaadanaya marka waa bannaan tahay afartuna waa sida badan al akhar axaadiista waxa ugu badan afar walihaada culammada qaar ka midii waxaabay odhanayaan afartaa mooyaane wixii kaleba waxay ka wada dhigeen wax shaadoo sugnayn ee culimmada qaar ka dhigeen marka afartuna waa badan tahay oo dee axaadiista bukhaari iyo muslim way ku fara badan tahay intan kalena dee waa sunne marka marmar dee tanna ha la sameeya axyaanan marmarna qofku dee afarna waa samayn kara laakiin qofku inaan la yaabin inay dee sunno tahay baa laga qaadanaya marka takbiirtu waa soo aroortay waayahay wuxuu ihi sheekhu raximah allahu tacala raxmata waasaca ama idaa kaana haddaba hadduu yahay qofka lagu tukanayaa faradan qof saabiqa qof sii hormaray oo de qofkii yaraa ee saabiqa ahaa ee hormaray qof yar oo ciyaala sagiira hadduu yahay faradan qof sagiir waa qofkii yaraa weeya fa yuqaalu waxaa la odhanayaa badala ducaai low halka loogu ducaynayo marka la odhanayo bilmaqfira halka maqfirada iyo su-aasha ilaahay dembidhaafka loo weydiinayo waxaa lagu bedelaya bedelkeedu allahuma ajcalhu ilaahay waxaad ka dhigtaa faradan ay saabiqan mid saabiqoo noo sii hormara oo dee maxaanku dhaa wax noo diyaariya oo dee u noqda mid masaalixda iyo waalidkii ka shaqeeya wadukhranna madkhuuran ilaahay waxaad ka dhigtaa mid maxaan kudha kayd u ah dukhrigu ay madkhuuran mid loo kaydiyey oo de markaa ismafcuulbu macnihiisu noqonaya madkhuuran liwaalidayhi ilaahay waxaad ka dhigtaa labada waalid mid wax dee madkhuuro loo kaydiyey ilaahay oo kaya waa masder laakiin de waxaa loola jeeda ismu mafcuul baa loola jeeda bay yidhahdeen wa shafiican ilaahay waxaad ka dhigtaa mid shafaaco qaadaya weliba de kaa shafeeco qaadayo mujaaba la aqbalo waayo qofka shafiica ah de waana qad yujaab waana la ajiibi karaa de waana waana waana la diidi karaa marka waxaad ka dhigtaa mid shafeeco qaada oo weliba mujaaban la aqbalo oo dee dacwadiisa ilaahay subxaana watacaala u ajiibo allahuma ilaahay istaqil bihiba waxaad ku cuslaysaa yani labada mawaasiinahuma waalid ee qofkaa yare saqiirkaa waxaad culays kaga dhigtaa mawaasiinahuma labada waalid miisaankooda ilaah cusla ee xasanaadkooda ugu siiyaayo waacdil bihi ujuurahuma abaalkooda iyo ajarkooda ilahu ku weyni waalxiqu ilaahay waxaad gaadhsiisaa bisaalixi salafi lmuuminiin muuminiinta kuwii hore saalixiintooda ilaahu gaadhsii wajcalhu waxaad ka yeeshaa ilaahay qofkaa yar fii kafaalati ibraahiima ibraahim calayhi salaatu wasalaam kafaaladooda xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee markii rasuulka la dheeliyey waa kii ciyaalkii yaryaraa ku arkay kafaalata ibraahim calayhi salaatu wasalaam xadiiskii qusaan waqihi waxaad ka ilaalisaa biraxmatiga naxariistaada cadaab aljaxiim waa ducada iyaduna waa ansaxday way sugnaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam way ka sugnaatay ducadaas waayahay oo dee qofkii yaraa saasal wa sunna waxa sunnaa buu yidhi an yaqafa inuu istaago alimaamu qofka imaamku inuu istaago xidaa ra'si rajul ninka madaxiisu isku beegaya hadduu qofkaa dhintay nin yahay madaxiisa la isku beegaya haa wawasad almar'a gabadhana dhexdeeda ayaa la isku beegay taasina da waa sunna waa macruuf wa an yakuuna waa inuu yahay arrajulu ninku inuu yahay mimaa yelii cidda soo xigta alimaama imaamka oo marka dee janaase dhowr haddii dhowr la keeno waxa soo horaynaya ninka ayaa qofka imaamka xaggiisa waxa soo xiga ninkaa soo xigayay waa madhabka jumhuurulculamaa ay qabaan idaa haddaba haddii ijtamacad ay kulmaan aljanaas dhowr haddii la keeno dhowr qofoo meyda haddii la keeno xagga qofka imaamkaa ninkaa soo xigaya walmar'atu gabadhuna waxay noqonaysaa mimaa yelii waxaa xigaya raacaya alqiblatu xagga qibladana waxa raacaya dumar marka gabadha xagga shee qiblada la marinaya imaamkana waxa soo raacaya ninkaa soo raacaya wain kaana macahum hadduu macooda yahay atfaalun ciyaal yaryar qodima waa la soo hormarinaya asabiyu ka yar baa lasoo hormarinaya calalmar'ati gabadha laga soo hormarinaya ninkaa lasoo hormarinayaa uma qofkii yaraaye wiilkii yaraaye sabiga ahaa kadibna gabadha ayaa xagga qiblada ee shishe maraysa uma almar'atu gabadhii ayaa had gabadhii weyneedba markaa soo raacaysa uma waxa ugu dambaynaysa haddana adifna inan yar haddii jirto gabadha weyn baa lasoo hormarinaya inanta yarba ugu dambaynaysa marka xagga hore waxaa lasoo marinaya ragga ciyaalkaa ku xigaya gabadha weyn baa ku xigaysa diflada saqiirada inanta yar gabadha yar xagga dambe la maray waayahay saasaa loo tarta waana madhabka jumhuurku qabaanoo qolada xanafiyada iyagu madhabka xanafiyadu cakiskay qabaan waxay ku leeyihin iyagu wax mee wax lasoo hormarinaya dumarkaa lasoo hormarinaya ragguna waa inay xagga qiblada xigaan laakiin waxay khilaafsan tahay sidaas saxday khilaafsan tahay waayahay wayakuun waa noqonayaa ra'su sabiyi qofka yar madaxiisu wuxuu noqonayaa xiyaalan mid la siman ra'si rajul ninka madaxiisu marka waa la isku beegaya madaxa ka yar iyo ninka weyn madaxooda la isku beegaya wa wasad almar'a gabadha dhexdeeda waxaa lagu beega wasadka gabadha xiyaala ra'si rajul ninka madaxiisa iyo gabadha wasadkeeda dhexdeeda haddii dhowr dhowr xabaa la keeno dee waa la tartiibinaya ninka wuxuu ka istaagayaa madaxa imaamku markaa madaxa markuu taagan yahay gabadhana waxaa lagu soo beegayaa wasadkeeda ama de dhexdeeda lagu soo beegaya marka waa in laisku baagbaagade oo laisuwadaariyo laisku baagbaagay waayahay wahaakadaa sidaasoo kale adifla inantii yaran gabadha yar saasoo kale yakuunu waa noqonayaa ra'suhaa xiyaala ra'si lmar'a waa lagu beegaya marka oo laisku beegbeegay wayakuunu wuxuu noqonaya wasadwa dhexdeeduna xiyaala mid ku badan gabadha dhexdeeda waxaa lagu beegayaa ra'si raj waa laisku beegbeegaya madaxii ninka gabadha dhexdeeda lagu beegay waa laisku beegbeegay wayakuunu waa noqonayaan almusalluuna kuwa tukanaya jamiican dhammaan khalfal imaami imaamka dabadiisa ayay dadka musalliintii daba istaagayeen ilaa mooyaane ilaa xaaladda an yakuuna waaxidan qof keliya inuu yahay imaamka qof keliya soo raaca oo lam yajid waaye makaana makaan buu waaye qofkaasaa waaye makaan meel buu waaye khalfalimaami imaamka dabadiisa mooyaane meel kale u istaagaba dhulkiibu waa buuxaa fa innahu qofka keliya haddii qof keliya la helo yaqifu waa istaagaya can yamiinihi dhinaca midig ayuu ka istaagaya meel kale hadduu waayo waa salaadii lagu tukanayay qofka aamina qodobka sideedaad sifatu sifada dafni lmayt qofka qaabka loo asayo insha allahu tacaala waa dhammaynayna darsiga insha alla waa akhir yowm darsiga berina taxaankaynu qaadayna maanta ku xigtana waa sifatu dafni lmayt sifada ee qofka dhintay loo aasay almashruuc waxa mashruuca tacmiiq in aad loogu dheeraado oo lagu fogaado alqabr si fiican in loogu fogaado oo si fiican qabriga loo dhiso ilaa wasadi rajul ninka dhexdiisa ilaa ninka dee qabriga waxoogaa inta lagu la waasiciyo hoos loo qodo marka waan yakuuna fiihi waa inuu ku sugan yahay laxdun iil waa in la duwo laxdiguna waa mayl wixii la duwayey marka dee xabaasha la qodo si fiican hoos loo qodo ilaa dee ninka dhexdiisa ay ku dhacayso kadibna iilka waa in la duwo weeye min jihati alqibla dhinaca xagga qiblada waa an yuudaca waa in la dejiyo almayit qofka dhintay fi laxdi iilka waa in la dhigo calaa janbihi alayman dhinaca midig waa in loo dhigo dhinaca midig watuxallu waa la furfurayaa caqdul kafani kafantii la soo xidhxidhay ilan kafanta dhowr meelood ba laga xidhxidhaa lugaha waa laga xidhxidhaa bowdyada waa la xidhaa dhabarka madaxa dee dhowr meelood ba laga xidhaa wixii markaa la kafantii la soo xidhxidhay ee qofka dawata la xidhxidho waa la furfurayaa buudi markaa masaladan de waa madhabkii xanaabiladoo waa la furfurayaa bay yidhahde laakiin muxaqiqiintu wax deliila looma hayo kafanta in la furfuro wax deliila looma dee culammadu iska waxay ku leeyihiin daliil iska nadariyo wixii la gigiijiyey in laga dabciyo waa nadari yacni si nadar ahaan ayuu bay culammadu wadaan ilahay raalliha ka ahaado ibnu cuthaymiin raximahullah waa daliil nadari yacni waa iska caqli ahaan in dee qofkii uu yaro nafiso ayuun baa loola jiray laakiin wax daliil asariya wax dee asar aasaara soo arorta in la furfuro lama shawkaan ilaahay raalliha ka ahaade wax daliilo looma hayo ma bannaana kafanta in la furfuraa ma bannaana waayahay waa la furfurayaa buu sheekhu waa culimmadeenniye kafanta waa la furfurayaa buu walaa tunsac bal tutrak dee marka xadhkihii laga saari maaye ma la furfuro ma laga wada dabciyey xadhkaheedii iyo wixeedina sidii baa loo daynaya oo waa la iska dhaafayaa buu yidhi ha lagama soo siibayo lagama soo wada qaadayo walaa yubshafu lama faydayo wejigu qofka dhintay wejigiisa yaan la faydin ibnu baas wejiga in la faydo masaladaana dee culammadu isku khilaafsan yihiin markaa dee madhabkina waa kii saxda ahaa qofka hadduu dhinto kafanta wejigiisa yaan la faydin inakuna dee dhamanka ayintay dhinaca weliba dhamanka intay ka faydaan ayay maxaan ku idhaahda wax u saara ama dhoobo ama shay kale marka u saara marka wejiga in la faydo ma bannaano lama faydayo wejigiisa yaan la faydin buuri waana sida saxda oo dee meydka wejigiisa yaan la faydina sidiis yaa loo daa sawaa'an kaana almeyit qofkaasi ha ahaado dhintay rajulan nin ha ahaado aw imra'atan ama gabadh ha ahaadee wejiga meyidka yaan la faydin uma kadibna yunsabu calayhi waxaa korkiisa lagu shubaya la saarsaaraya la taagaya allabin jaajuurkii labankii baa la taagaya wayudayan dhoobo ayaa lagu samaynaya oo dee jaajuurka iyo labanka dhooba lagu adkaynaya xataa yahbut ha sugnaado marka wayqiya wuxuu ka ilaalinaya qofka dhintay aturaaba camudu ka ilaalinaya fain lam yatayasar haddii fududaan weydo allabin jaajuurka iyo labanku hadduu fududaan waayo fa bikayri dalika waxyaabaha kale suuragalka ah ayuunbaa dee la samaynaya min alwaaxi looxoo kale oo dee meelaha qaar baa dee jaajuurka la waaya dee markaa looxeeday waa la soo qaadanaya wixii looxa ilaahay sakhiro ayuunbaa dee lasoo daldanaya aw axjaarin ama haddii dee dhagaxba dee dhagaxeeda waa dhagaxeeda waa lasoo daldanaya meelaha tuulooyinka iyo baadiyaha iyo miyiga iyo marka la ma jiraan jaajuur iyo labani waxaas ma jiraan dee dhagaxunbaa la boobaa gacantunbaa la saaraa aw amase khashabin looxba oo yaqiyahu ka ilaalinaya aturaaba camuudda ka ilaalinaya uma intaa kadibna yuhaalu calayhi turaabu dhammaan camuuddii baa lagu rugayaa marka allahu mustacaan waa xaaladihii u dambeeyey wayustaxabu waxa sunno ah an yuqaala in la yidhaa cinda dalika xaaladdu markay halkaa marayso waxa sunna in la yidhaa bismi illaah waxa waaridoo soo arooray bismi illaah wa calaa millati rasuulillah weliba dee dadka dhigaya ee meydka qabanayay gelinayay qofkii dhintaye gacanta ku haya ayuunba odhanaya laakiin masaakiintan dur taagani dee uma nacamlaynayaan ilaa iminka dadkan iyagoo oo gelinaya oo dadkii bismillaah odhanaya ayay dadkan sare ee taaganay gebiga meesha dul taagana iyaguna way wada odhanayaan laakiin dee waa khata waa mukhaalafo qofkan dhigaya labadan ama saddexdan qof baa dhigaya ayinbaa odhanaya bismi illaah wa calaa millati rasuuli dadkeennuna waxyaabo kale ay weliba akhriyaan wada imaka laa ilaaha ila allah hada xaq waxyaabo fara badan oo kaleoo adkaara oo sugnayn oo xataa dee macnaheeda aanay fahamsanayn hada xaqullah ama hada xaqa daa'imullah waxaanay macnaheedu saxna ahayn ama sharci ahaan ama dee macnaheedu wax caadi baanu ahayn bay dadku akhriyaan marka waxyaabaha kale dadku akhrinayaan ee aan sugnayn in layska ilaaliyo waayo de rasuulka kama sugna calayhi salaatu wasalaam waayahay wayurfacu salaa loo qaadaya wayurfacu waa la rafcinaya alqabru qabriga salaa loo taagaya qadra shiji intaa ka leeg baa qabriga loo taagaya dee qabriyada qaar baa la dhisaaba marka qabrigii in la dhiso oo laban iyo jaajuur lala dul doonto ama xaaji ha ahaado ama shariif ha ahaado ama dee miskiin ha ahaado ama yani qofka qabrigiisa in la dhiso siro loo taagaa waa shay xaaraana wayudacu calayhi waxaa la saarayaa xasbaw dhagaxaan yaryar oo quruuruxa alxasa waa dhagaxaantii reerid baa la saaraya dhagax yaryaroo dee camuudda qabta oo halkaasi de waa macquulo camuudani way kala yaacaysa dhagaxaan qabta haddaan loo samayn inta yasara daalika hadday fududaato wayurashu waxaa lagu shubayaa bilmaa'i biyana waa lagu shubay oo camuudda qabanaya biyana ma lagu shubay dhagaxaanna ma la saaray camuuddii way isqabanaysaa oo dee halkaa waxaa loo jeeda daliil nabariyo haddii kale camuuddii way kala yaacaysa marka halkaa waa nabar yani ayuu ujeeda dee wax waalida ma jireen laakiin dee camuuddii way kala yaacaysaa haddii aan dhagaxaan aan la rushay oo aanay sugnaan dee waxaaba jiidhaya dadka xataa maraya dariiq caadiya noqonaysa meel mucabado dariiqa oo caadiyo la maray noqonaysa allah almustacaan way marka dawaa sare loo yiri taago calaamad ayay u noqonaysa haddii de qabriga la calaamadiyana dee waa bannaantahay hadduu qofku dhagax yaro gaara saaro ama bil gaara uu saaro idhaa waa aabbahay ama waa wiilkaygii ama waa gabadhaydii uu calaamad saaro biaxjaar wax ku calaamadiyana waa bannaantahay waayahay in wax lagu qoraa oo la idhaao almarxuum hebel hebel almarxuum fulaan bin fulaan oo magac lagu qoraa iyadu dee waa shay salafkii saalixaanamay samayn aahaarta salafkuna waxay sheegaysaa inaanay salafkii saalixa inaanay ku qorin xadiiska isagu sheegaya rasuulku waa diiday kitaabada waa laysku khilaf sheekh muqbil wuxuu odhan jiray xadiiska sheegaya inuu rasuulku diiday kitaabada ma sugna sheekh muqbil markii la weydiinaa allah ku celcelin jiray xadiiska diidaya alkitaaba cala alqubuur ma sugna يعني الشيخ مقبل ودع في جري يسوي حديث كان لكن هذا المرك لا كور الكتابة على القبور بدعة أيوة نشر وايو لما هيو أهدي السلف كي صالحها يعني الصحابة وحضان السمين دي الدين من القرين آه إله الله مرك قف الدين فقه السلف أفهم آثارته يدا اتباع إنه قف فهمه وشي مهم مرك قريتان كان لجو قرية حتى الدين لا حديثكم مو أصحين بقى سيد الشيخ إنه يلي وده مقبل ونشر كتحديث كتابه مو أصحين لكن dawaa bidc buu yidhi laha allah ka ahaada maasha allah wuu ku celinta sheemoon waa yahay wuxuu yidhi sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica wayushrac waxa mustaxaba sunnaa wayushrac waxa mustaxaba lilmushayiciina dadka raacaya dadka mushayiciinta raacaya ويشرع وحا مستحب السنة للمشيعين ذاتك الراعي لسعون يتشجيعين أن يقفوا إن استاغان عند القبر قبر إن استاغان ويدعو أدعيان للميت قفك لنتي لعاصي أنت استاغان إن أدعيان با مشروعة وايو لأن النبي عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام كان وحوها إذا فرق هدو كفارقه من دفن الميت مركا قفك السيدة لو غفارقه وقف عليه آه واستاغت عليه الصلاة والسلام وقال وحو oran jiray istaghfiru dambi dhaaf u weydiye liakhiikum walaalkan istighfar iyo dambi dhaaf weydiye Allahu akbar was'alu lahu tathbit subitan u weydiye alle waayo fa innahu al'ana yus'al imka law weydiye marka dad daqiiqad hadii la istaago yaani qof kasta fardi ugu duceeyo waa banaan tahay ha mas'alada xabaasha mar kasta in wax laga dil wacdiyo marka dad mas'alada xabaasha in maalin kasta la laasimo oo la yidhaahdo mar kasta waan waxba ka duwacdiyaya wax daliila looma hayo masalada marmar dee waa la odhan karaa walaalkii u duceeya ilaahay dembigiisa ha dhaafo war ilaahay axyaanan marmar dee waa kelmad waa laga jeedin karaa laakiin in la laasimo sida innaka dhaqankeenna maalin kasta qabriga dushiisa mawcido iyo wacdi in lagu sameeyo marka la aasayo oo la dhaa inuu duceeyo sida loo laasimo sifada kama sugna rasuulka calayhi tahdiidka noocaas عليه الصلاة والسلام كوسقنا مر مرة كلمة ولا قلت سيدين كرا مر مرة ولا قفر يستن كرا قف كيس كرا لكن ده واحد مهم إن لا إله هذا إنه قف ولا إله إنه حريصه إله التنبيه سرنا إن لو أدعي يعني أذيب أدعي كذبنا كذا بارك الله فيكم مرة أرنت أنا وإلا استيل عليه شيخ الباني إلى الله كهذا janaaista iyo bidicida iyo waxyaabo ku tacalluqa si fiican buu ugu dheeraan bidac waxyaabo fara badan ba maaragtay janaaista la xidhiidha waayahay taasic almasalada sagaalaad wayushracu waxa mashruuca buu yidhi liman lam yusalli calayhi qofka aan lagu tukan waxa mashruuca an yusalli calayhi in lagu tukado bacda dafni marka la aasa kadib haddaan lagu tukan oo qofka la ogaaday inaan lagu tukan in lagu tukadaa markaa daba qofkii qaybka ah لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام فعل ذلك سياس سمي رسولك عليه الصلاة والسلام سياس سمي على أن يكون ذلك تاسنين النقطة على أن يكون ذلك تاسنا وين النقطة في حدود شهر إن بالله يفاق لين كير كاسنا دي ومذهب كي إمام أحمد قفك بمعنى بمعنى يا أدينا لا قفك والعاصر هبل أدنا آلت كتبكن إن القبر جيزي تكتبت هذا وانتقى يوم كسو تكنيه waa lagu tukado waa la caso maanta soo gasho xalay maynu ku tukano oon casnay inaad tidhaahdo qabrigii iyo xabaashii baan tegaya waan ku soo tukanaya anigu way bannaan tahay guud laakiin waynay noqoto xuduuda shahri bel iyo inkayr waynay noqoto waayo hadday dheeraato waa ishkaal baa laga baqanaya waaya wuxuu yidhi sheekhu fain kaanat hadday tahay almuddatu muddadu haddaba hadday tahay akara min daalika in ka badan bil hadday tahay bal hadday taxdiidkaana لم تشرع صلاة الصلاة لما شرع قرينا على القبر إن قبر قال تقول لقصه تكدو بالإنكبضا مشروع معها وايو لأنه لم يبقى لقم السؤال نقلين لقم السورين عن النبي صلى الله عليه وسلم آه. رسولك عليه الصلاة والسلام لقم هاي أنه رسولك عليه الصلاة والسلام إنه سلى كتكدي على قبر قبري بعد شهر بالكذب من دفن الميت مركب ميت كان عاصي بالانكبضا رسولك لغا ما هي رسولك غبدي العاصي غبدي مساجد كان نظيفي جرتي قمامتي وسخده ka urubi jirtay dhowr cisho marka asneed bii may soo sheegtana waa kii tooyo kusoo tukadii ah xadiiskii saxiixa ah laakiin bil wax ka badan tahdiidkan laftiisu dilil buutoni allahu musta'an marka masalada wili ishkaal baa ونظر بامسلة كسر الله المستعان عاشرة مسألة تبنان لا يجوز ما بنانا لأهل الميت واردتك لقد بنتي دتك أهل الميت لقد بنتي وما بنانا أن يصنعوا إن السمايان دتك لقد بنتي رهارك لقد بنتي إن إيجو السمايان تعامل عنطين السمايان للناس دتك أو إلى هذان وحن بريء وان قربان بانو سمينين أما أحم بانو سمينين أما كي كلام في الدواء صمع أما في الدانو سمينين ama sheekadii kale kaadi ka sii dayn ama maalinta khamiista ama waxyaabaha noocaas dee dadku ay dhaqan ka dhigtaan ama caado waa xukunkeedii marka hadda uma bannaana reerku inay cunto sameeyaan oy dadka u sameeyaan ma bannaana bal hadeeg waa axkaamtii sharciga ahayd inna kale dee markaba dadku waa cadboodaa marka sida qofku u dhintay ayaa markii xoola la gowracayaa qurbaan baa la sameynaya maalinta ku xigta haddana sayladdiba dhowr laga soo qabanaya haddana maalinta saddexaad dhowr cisho ayaa halkaa maxaan ku idhaahdaa laiskugu imanaya dhowr cisho ilaa saddex cisho afar cisho waxaa lagu odhanaya weli laama laabin gogashii gogashii waa taallaayo weli halkii dee dadba ku khalaaweynaya ku odhanaya marka waa baadil halkaa khalaawadaasi war khalaabo sharciya maaha waa cuntadaasina waa xaaraan wax banaana baaraka allahu fiikum maaha dadkaasi waa dad dee bidcada u ka shaqeeya sunnahaba iminka dadkaa wax qalaya ee isu imanaya ee disda la ordaya iyo falaasta iyo wax la ordaya ee siilada u yaacaya intay istaagaan ma odhanayaan ilaahayow dembigiisa dhaaf ilaahay u naxariiso inaanay xusuusan baba laga yaabaa ee dista iyo balaayinba la yaaceen baaraka allahu fiikum waxyaaba marka dee qofku isaga waxanba la ordinba waa inuu horta u duceeyo qofka dhintay hataanu dee ama falaasba soo qaadan ama baashi balaas soo qaadan waa inuu duceeyo weeyaan qofka ilaahay dembigiisa intaasuba dee sunnaa in loo duceeyo haa liqowli jariir bin cabdillahi albasri waa saxaabigii jariilka ahaa alla raallaha ka aada kunaa nacudu waxaanu ku tirin jirnay alistimaac ilaa ahli lmayit dadka dhintay in layskugu yimaado iyo wa sancatu tacaami cunto la sameeyo bacda dafni min anniyaaxa waa saxaabadii niyaaxo ayuu arki jiray min anniyaaxa yacni marka hadda in laysku yimaado aqalka cunto la sameeyo oo la yidhaahdo waxbaa la dhigaya ama axankii ama dee fidda ama balaaya la dhigaya in waxaan u haysanay minan niyaxayna tahay allah marka waa shay xaaraananta ma bannaan xadiiskaa waxaa soo saaray imaam axmed baa soo saaray bisanadin xasan waa hadalkii jariir waa hadalkii salafkii saalix ahaa allahu akbar maaha dee hadalkii ibni baas waa aahaartii weeye allahu akbar ama suncu tacaami lahum haddaba dadka laga dhintay iyaga laftooda in cunto loo soo sameeyo oo aqaaribta kale cunto u keenaan waa inta xaafid kale cunto lagu sameeyo dadkan laga dhintay musiibadu ku dhacday dadkan masaa'ibku ku dhacay reerkan musiibadu ku dhacday in la yidhaahdo inta yaro cuntada cuna ilaa xale waa iska daalinadeyni way bannaantay buu yidhi iyaga in cunto loo sameeyo lahum iyaga loo keeno aw liduyuufihim ama martay la joogto in cunto loo keeno laydhaa intan waa yara daashiinay falaa ba'sa dhib ma laha wayushracu waxaa mashruuca liya qaaribihii aqaaribta dadka aqaaribta wajiiraan iyo jaadka kale an yasnacuu lahum iyaga reerka laga dhinta in loo keeno lahum iyaga loo soo sameeyo addacaama cunto hadda eeg iyaga in cunto loo keeno oo laydhaa cuntaanu idiin keenaynaa ee waa iska daashiinay dhib ma laha iyagiiyo dee dadka duyuufta marka u soo galay in loo sameeyo lianna nebiya sala allahu caleyh wasalam rasuulku calayhi salaatu wasalaam lamaa jaahu markuu yimi alkhabar warkii bimowti jacfar bin abi aalib radia allahu tacaala canhu fii shaam xaggii shaam amara waa amray ahlahu reerkiisa wuxuu amray an yasnacuu inay u sameeyaan reerka طacaaman cunto inay u sameeyaan liahli jacfar wa qaala wuxuu yidhi innahu ataahum waxa u yimi maa yashqaluhum wax mashquuliya ayuu yimi walaa xaraja dhib ma leh calaa ahli lmeyt dadka laga dhintay dadka laga dhintay reerka laga dhintay an yadcuu inay u yeedhaan jiiraanahum jaarkooda inay u yeedhaan aw kayrahum ama dad kale inay u yeedhaan lilakli in lala cuno min adacaami lmuhdaa lahum cuntada loo soo hadiyeeyey ee dee muhdaa lahum loo keenay hadday idhahdaan kaale nala cuna ama reerkan lagu xidhaan reerka kaale nala cuna cuntadayra naloo keenay intan way bannaantay buu yidhi walaysa lidaalika taasina ma laha waqtun maxduudun waqti la xadiday ma laha fii maa naclamu sidaanu ognahay buu yidhi sheekhu min asharci ode saddex shil laguma qaydi karee toddoba wiig kadib haddaad tiraahdo musiibeydu ku dhacda intan yar hooye raashinkan dee dhib ma laha ha waayahay marka mas'alada in aqalka la fadhiisto oo tacsi loo fadhiisto oo halkaa maxaan ku dhaha dhowr cish waa shay bidcaa in la ydhaha tacsi baa loo fadhiisanaya ama waa la goglayoo tacsi baa loo goglay waa shay bidca wax jira ama de sal iyo raadley sharcigaynu kuogni maaha baarakna marka waxyaabahana in laska ilaaliyo weye waayahay wuxuuhi sheekhu axaadi cashar masalada koob iyo toban laa yajuusu uma bannaana buu yidhi lilmar'ati gabadha uma bannaana alixdaad inay isbasaasiso calaa mayitin qof dhintay akara in ka badan min alaaati ayaam saddex maalmood wax ka badan ilaa mooyaane calaa sawjiha ninkeeda mooyaane saddexsha wax ka badan inay qof ay ka tagto siinadii iyo quruxdii iyo dee cadarkii iyo wixiina ka tagto qof dhintay saddexsha wax ka badan ma bannaana ilaa ninkeeda mood fa innahu yajibu calayha waxa saaran ninkeeda an taxudda calayhi inay ixdaad samayso arbacata ashhurin wacashra afar bilood iyo toban cisho ayay ninkeeda iyadoo dee xaqiisa oofinaysa ay isu basaasinaysaa ilaa an takuuna inay tahay xaamilan gabadh uurla mooyaane waayo hadday uur tahay ay uur leedahay fa ilaa wadci alxamd ilaa inta uurka ay dhigayso ama ay dejinayso waayo dee haddii uurka ay dejiso way ciddo baxday gabadha xaamilka ah ciddadeedu waa wadciga sida jumhuurku qabaan fuqahadu marka haddii ay uurkii dhigto laba bilo saddex bilo hadday uurkii dhigto khalaas markaas siinadii iyo udgowkii iyo wixii ay samaynayso waa samaynaysa lihubuuti sunna waxaa sugnaatay sunnada saxdaa can nabiyi calayhi salaatu wasalaam bidaalik marka gabadhu afar bilood iyo toban laakiin macnaheedu ma aha in dee dhar gaara loo xidhayo qaar baa ka odhanay asaydii ayay sidataa ama asaydii bay dhigtay dee dhar gaara ama dee hiyaab dhar khaasa in loo sameeyo ama shiid loo soo jaro ama shiid casaana ama mid huruuda ama mid yani dhar gaara in loo soo jaro wax daliila loomahayo waxay ka tegaysaa quruxda udgoonka wixii dhaldhalaalka ah ee ayuunbay ka tegaysaa oo dee aqalkeedunbay iska laasimaysaa laakiin macnaheedu maaha marka la leeyahay afar bilood iyo ay in dhar gaara ay qaadanayso macnaheedu waana shay bidca dhar gaara loo soo jaro oo loo cararo wax kama jiraan ama shiid ha ahaado ama madow ha ahaado ama casaan ha ahaado ma jiraan ama rajulu ninka miya falaa yajuusu lahu ma bannaana an yaxudda inuu isu basaasiyo ninku waa ninka calaa axadi cidnaba min alaqaaribi dadka aqaaribta aw qayr ninku isagu cidna isuma basaasan ilaa waa nin daani cashara masalada labiyo tobnaad يشرع وحا مشروعة للرسول منك وحا مشروعة سيارة القبور حبالها نسو سيارته بين وقت وآخر وقت يعني بين الحين والآخر وقت قدونه إنه تقو للدعاء له بسبب الدعيني إنه ده حبالها لتقو له دعي وبنانته وقت كستبع والترحم عليهم لو إلهي سبحانه وتعالى لو ويدين حريص وتذكر الموت موت كلا حسوسته وده وعدي آخر إنه حسوسته iyo wama bacdahu waxa ka dambeeya liqowli nabiy alayhi salatu wasalaam rasuulku alayhi salatu wasalaam wuxuu oran jiray zuuru alqubura qubuurta soo siyaarta fa innaha tudhakirukum waayo waxay idin xusuusinaysa alaakhira waxa soo saaray imaam muslim fi saxiixi marka dee qasdigu inuu qofku aakhiro ku xusuusto dadkana da u duceeyey waayo dadkii dhintay waa loo ducaynayey وكان صلى الله عليه وسلم رسول بوحوها يعلم من براء أصحابه أصحابته وبرتري إذا ساروا مركز سوسي يرتن القبور أن يقولوا وحب برتري عليه الصلاة والسلام إن الدعاء الخيان السلام عليكم كركي نهاها تبداد السلام أهل ديار يا أهل ديار dadkan halkan de diyaartan iyo masaakintan iyo aqlada ku sugan diyaartan min almu'miniina walmuslimiin wa inna in shaa allahu bikum laaxiquun annakuna waxaanu nahay idinku saabiquun baad tihiin annakuna laaxiquun idinkuna waa naga hormarteen annakuna waa idinka daba imanayna nas'alu llaha lanaa walakum alcaafiya ilaahay waxaanu annaka iyo idinka idiin weydiinayna alcaafiya inuu inagu badbaadiyo tabaaraka watacaala caafiya ina siiyo diinta تبارك وتعالى إن له عافية وبدبادية عذاب القبر كبدبادية حمانته كبدبادية فتنة كبدبادية برسخنا تدمر كبدبادية يرحم الله إلهي ونعرست المستخدمين منا كو هرمري منا ومنكم والمستاخرين كو خرق أنك إذنك iyo kuwa dambaba ilaahayna waa ducaa salaan la salaamay marka ducadaasina de waa ka sugnaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ducada loo akhriyo salaanta la salaamo waa sugan dadka qaar ka midii markay soo gaadhaan suurat ulfaatixa ay akhriyaan in la yidhaa faatixada u mara waa xabaalihii oo faatixada loo maro maxaad ka taqaanaa wax daliilo looma hayo faatixada in loo maro koob koob iyo toban qul walle iyadana daliil looma hayo suuratu yaasiin in carabka la saaro oo la yidhaa suuratu yaasiin ugu dhufta iyadana daliil looma hayo walaa yaasiin walaa faatixada ولا كوبية توقل ولا وعلى الله وحيابها ضدك أي أخريان واحد لا أمد واحد دليل شرعي ومركات بدع نقنية ضدك قارب الله ما القرآن وهاي هدو القرآن يهي رسولك عليه الصلاة والسلام أصحاب تيسي وحو برد عدن مركا هدو خير أهان لهاي نبي قال الله كوب يتم فاتح وقصار كوب يتم فاتح والدقيقة دبين ومسا الدقيقة دبين شان دقيقة كسارنا مركا يعني دي لكن ما دام ان رسولك اورن او عدين لها عليه الصلاه والسلام ما دام شيء الدين يحيى تولى عدين لها عليه السلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم markaas waxyaabaha loo aqriyo meedka ama 12 qolo wala waxyaabaha wax daliil loo maayo waaya dadka qaar kamidi inta xabaasha tagaan bay quraan ku dul akhriyaan oo leeyahay soo khatimayaa quraanka in inta la tago masaaxiifta la gurto kutubta la yaaco xabaasha dusheeda la tago oo leeyahay aw hebel aw ahmed baa dhintay ama muhammad oo quraanka lagu soo dul akhriyo lagu dul gunaanadaan iyaduna de wax daliil loo maayo ha oo la xabalaha quraanka soo dul akhriyana عند القبور وشيء بدعي نقص ها اي تاسنا ما بنان dadka qaar kamidi marka qofka uu dhinto ay qabrigiisa tagaa marka waxba akhriyaan hadii waxa lagu weydiiyo waxa tira waa xaq jannadu waa xaq naartu waa xaq labada malak waa xaq waxayo yani talqiin qofka dhintay in loo qino marka waxaan kitaab kitaab weynta la soo qaato in qofka xabaasha wax laga dul akhriyo la yiraahdo waxa taade hadii lagu diso oo talqiinka qofka xabaasha dushiisa laga dul akhriyo waa shay bidcaayadana wax asal iyo raad iyaduna ma laha taana in la iska ilaaliyo ama nisaa sheekhu wuxuu dumarkii ama nisaa dumarkii falaysa lahunna uma banaana waa dumarka ziyaaratul quburi xabaalaha inay siyaartaan dumarka uma banaana waa dumarkii iska ilaaliyo waayahay sheekhu muxuu daliishaday masaladan khilaaf ku jira dumarka لأن الرسول رسولك عليه الصلاة والسلام وطهر الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أون عضلين زائرات القبور الدمر كقبور السيارين أون عضلين حديث كاسي لفتك وضعيف أو كمو أصحن سيد علماء حديثك أي تلمامين وضعيف لفتك لفتك ده أنصحي وحو رسولك عضلين زوارات القبور كوة بضية igtaar ku sameeya si mar kastaba xabaasha taga dumarka mar kastaba xabaasha taga ta kuwa sunnada inay markaa dumarku badiyaan baa la diidayaa laakiin xadiisku ma diiday inay marsiyaata bal axaadiistu haddaynu dee insaaf lagu hadlay marka masalada insaafka lagu sameeye laga daayo ama waa xanaabiladii ama waa hebel ee insaafka caadiga adilada lagu eego way bannaan tahay qofku inuu gabadhu inay xabaasha soo siyaaratay salaanta way bannaanta waxaa u daliila axaadiis fara badan xadiis caaisha caaisha ilaahay rahallaha ka ahaadee rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay weydiisay hadday xabaasha soo marto waxay odhanaysa marka way bannaan tahay dumarku inay xabaasha intay mar siyaartaan inay salaamaan hase ahaatee yaanay badinin waayo waxaa laga baqanaya fitna ya marka mar kasta yaanay tegine mar mar dhifdhif hadday siyaarato dhib ma laha waana sida saxdaa weeyaan ha laakiin in adilada la ta'wiiliyo ama ictisaaf lagu sameeyo ama adilada dee iska afduub caadi lagu sameeyo sax maaha baaraka allahu fiikum risaalad baa laga alifiyey ziyaarat alqubuur marka risaalada yani axaadiista ku soo aroortay oo dhan yani axyaanan dee ta'wiil iska cad ayaa mura lagu samayn allah mustacaan dee masalada marka insaafka markaynu ku eegno way bannaan tahay gabadhu inay siyaarato xabaasha sida adilada sharciga ku soo aroortay marka gabadhu way tegi kartaaye laakiin yaanay badinin allah mustacaan waayahay waayo wuxuuhi sheekhu ibnu baas allah ka aday rasuulku waa nacdalay xadiisku waa daciif wliannahu ina waayo yukhsha waxa looga baqanaya min siyaaratihinna waxa looga baqanaya hadday soo siyaartaan alfitna iyo waqiilatu sabri sabr yar marka hadday badiso de waa loo baqanaya ha hadday badiso de waa loo baqanaya laakiin marmar hadday salaanto qabrigay soo dhaafto oo dee shirki iska ilaaliso khuraafaadka iska ilaaliso hadal fiican ay tidhaahdo xumaanna aanay odhan dee asalka sharci ahaan waa bannaan yahay وهكذا لا يجوز لهن الضمر كساسا كلو ما بنانا اتباع الجنائز إن جنازة الرعان إلى المقبرة إن السير رعان وقيرد أي رعان وما بنانا الضمر كتان الرسول هو ديدي صلى الله عليه وسلم كراها كترته لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن وكرب عن ذلك أما الصلاة على الميت هذا إن قفك الميت كان لوتكل مساجدك وقفك الميت كان مساجدك قديس لسوق قليو أو أما سلوتكل قفك دنتي في المصلى ماشي بناك هيدا الصحراء هاي مال بنان اللي فهي تاسي مشروع وشي سنة للرجال الرجا والنساء الدمر كجميعا لبضبا وأبنانتها أديدا إن قفك دنتي مساجدك لسوق قليو وبنانتها خارج المسجد دي اللي جينا توانا sida fiican hadii dibada laga tukadana waa fiican tahay labadaba laakiin waa banaan yihiin waayahay baaya mashruucatu waa shay banaan lil rijaal raga iyo wal nisaa dumarka jamiican dhamaan oo banaanta marka masalada xabaasha dusheeda in lagu qaybiyo raashin ama de baasto ama bariis ama kii weyna hilib weyn ama yacni waxyaabaha cuntada ah in lagu dul qaybiyo sadaqada lagu dul qaybiyo xabaalaha ama qubuurta ama in lagu dul cunaba ma bannaanta mise ma bannaana waa xaaraan in sadaqo lagu dul qaybiyo qabriga dusheeda oo sadaqada qabriga lala dul tagaa waa shay xaaraana shay bannaan ma saxaabadu may samayn rasuulkuna muu samayn dee dadkii ficnaa hadduu diin ahaan lahaa waxbaa ku soo aroori laha ama de wuxuunbaa la cadayn laha marka dadka xabaasha qodayana ama dadkan de xabaasha ka shaqaynayana dee waa in meel kale lageeyo ama maxaan ku dhaha meel cunto dadkan de kartidu ama shaqada hawsha ku dhacdayna waa in maxaan ku dhaha meel lageeyo laakiin in loola qastiyo sadaqada cinda alqubuur la geeyaa oo lagu dul cunaa shay banaan ama ha ahaado sharaab xataa koobka bigayska ah ayay culimmadu leeyahay hadda wax kaliska bigayska ama liinta ama cananiska in lagu dul cabo xabaasha ama qubuurta dusheedu waa shay xaaraan waxaan biyo ahayn biyo cad mooyaane wixii kale culammadu waa shay xaaraan baaraka allahu fiikum marka taana la iska ilaaliyo oo dee sadaqa hadday tahay inaan dee cibaadada inaan xabaalaha lana dul tegine inuu qofku wixii dee uu qaybinayo dadkaa shaqaynayana waa in meel gaara ligi qofka dhintay sadaqada loo samaynayana dee caawana maaha berrina maahe wakhti kastaba fii kulli samaan ama fii kulli waqtin dee waa loo samayn karaa marka xabaasha waxa lagu dul cunaa waa in layska ilaaliyo baaraka allahu fiikum waa shay aan bannaanen marka waxyaabaha noocaasee bidcadaha in dadka la iska ilaaliyo waayo hada aakhiru ma tayasara jamcu kitaabku waa dhammaaday ilaahay ha u naxariisto الشيخ ابن باس رحمة واسعة وأسكنه فسيحة النات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله بري قلنك دمبي أيا لقاضي يتحانكي كتابك إيوه كتابك يخذ عقيدة لماذا كتابة بري عصرك ayaad soo diyaargaroobaysaa allah subxana wataala